Qaarka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka qaybgalay daahfurka qalimada shabakadda aragga oo markii u horeysay ka howl bilaabeysa guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee maamulka isbitaalka Al Ihsaan ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay barnaamijkan.
barnaamijkan oo hadda retinal surgery waxaa ka horeeyey sida dhakhtarka uu sheegay muddo shan sano ka hor in laisku dayay barnaamijkan cornea transparentiga runtiina dad badan ay ka faa'iideen oo maanta muqdisho jooga ama gobolada jooga waxaa ku xigay eh, barnaamij kaleeto oo aada dadka u faa'iiday ay ka mid ahaayeen ummad badan dad badan oo arday ah ay ka faa'iideen oo ahaa barnaamijkan refractive lastic surgery oo asna aada looga faa'iiday ayaa ku xigay waxaa saddexeeyey barnaamijkan oo aan inta badan caqabado badan lagala soo kulmay oo maxaan ku rahdaa runtii een, waxaa ka dhawaa jiray doctor axmed koostiga runtii markaan carabaano waxaa taqriiban wax oo adin nus bilyan qeyr ayaa ku baxay insha allahu tacaala markii laisku daro microscope-ka iyo mashiinkiisa insha allahu tacaala waxaa caqabadaas dheer iyadoo lacagta intaa leeg ku baxday haddana inaan ogaanay in wadankeena aan wax walba la keeni karin oo ay ka mid ahayd in la yidhi mashiinkan not possible in africa in la geeyo Dhinaca kale, marti sharaftii ka soo qayb gashay barnaamijka ayaa dhankooda ka hadlay.
Ee, runtii xafladan daahfurka ah ee, qalliinka indhaha qaybaha ku saabsan ee, isbitaalka alixsaan uu samaynaayo ee, waa arrin aad loogu farxo oo horumarka wadankeena qayb ka noqonaysa Ee, isbitaalkuna ee, runtii isbitaal sida magaciisaba uu yahay alixsaan oo ixsaankiisa u badan yahay ayuu yahay oo dad badan howlahaas caafimaadka oo indhaha u qabta ah waan u mahad celinayaa dadka hawshaas wado oo doctor shiino ugu horeeyo iyo asxaabtiisa Ee, caafimaadkuna ee, ilaahay ayaa bixiye waxyaabaha ugu muhiimsan ee adeega bulshada loo qabto ayuu ka mid yahay weliba haddana indhaha markii la yidhaahdo waa meelaha yani ee, xanuunkeedana aan loo adkeysan karino saxar yar hadduu isha kaaga dhaco aad u baahantahay si deg deg ah ee, in lagaaga bixiyo oo wax loo sii adkeysan karaan ahayn haddii uu xuub sii fuulo oo araggii wax noqdana ee, dhibka uu leeyahay ee, qofkii arkay ayaa garanaya oo dadka markii indhaha loo fiiqo sidii waxay noqdeen dad hadda dhashay oo kaleo derbiyada ayay akhriyaan iftiinkaas ay arkeen qur-aankii ayay akhrinayaan dhalasho cusub ayay u tahay Eh, doctor maxamuud shiino dhakhtarkan oo saaxiibkayna ah aniga si gaara aan saaxiibo u nahay walaalo u nahay Eh, muddo badanna aan ah, soo wada shaqaynay wuxuu ka mid yahay dadka dhinacan indhaha runtii dadaalka weyn ka bilaabay meel wanaagsanna gaarsiiyey Eh, waa run yacni qayb kastaba waa horumarti laakiin qaybtan ah in wax laga qabto vetro resina vetro muxuu ahay retina oo aragga qaybta ku shaqada leh ee muxuu ahay gadaale ee indhaha yani qaybna waa qaybta iftiinku maro qaybna waa qaybta aragga naftiisa ka shaqaysa qaybtaas oo inta badan dibadda loo diri jiray in maanta laga bilaabo isbitaalka al-ixsaan macnaheedu waxaa waaye in dadaal badan loo soo maray waxaan ahay physician waxaan ka shaqeeyaa clinic